barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhegaysanaysaan mawjadaha gaaggaaban efmyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan bogga aan ku leenahay internetka ee v o a somaly com
wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba waa maalin axada siddeed iyo tobanka bisha nofembar sannadka laba kun sideed iyo tobanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa idinla socodsiinaya cabdulqaadir maxamed mursal iyo caashe ibraahim aadan
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna duhurnimo waxaa ka mid ah barnaamijka hibada iyo hal abuurka oo aan toddobaadkan ku eegi doonno tababarada ay u baahan yihiin dhallinyarada leh hal abuurka
hibooyin fara badan bay dhallinyaradu leeyihiin way jiraan dhallinyaro fara badan baana soo marta iyaga oo jaamacadihii ama dugsiyadii sare soo dhameeyey oo aan shaqahayn waxay u baahdaan in la kobciyo xirfadda tusaale ahaan kuwa jaamacadaho kale inta badan waxaan ka caawin jirnay qaabkii ay shaqo u raadsan lahaayeen aan barno heesahaan barnaamijka idinku haynana waxaa ka mid a
kugu gudbane miyaad soo bixi kartaa
waxaad kalood maqli doontaan xubintii ciyaaraha balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida
madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa booqday gobolka californiya maalintii sabtida si uu u soo ogaado waxyeelada baahsan ee uu geystay dabka qabsaday gobolka waxa uu ka duulay magaalada tan washington waxaana uu isla maalin gudaheed dib ugu soo noqday washington ma jirto qof marnaba malayn kartay inay tani dhici karto ayuu ku yiri saxafiyiinta kadib markii uu dhex maray burburka goobihii gubtay ee waqooyiga magaalada californiya ee la yidhaahdo magaaladii jannada ugu yaraan sagaal kun iyo toddoba boqol oo guryo ah ayuu burburiyey dabka toddobaatan iyo lix qofna oo ay ku dhinteen in ka badan kun qof ayaa ilaa iyo hadda la la'yahay dhismaha loo yaqaano camfire ayaa ah kan ugu dhimashada badan taariikhda gobolka californiya in ka badan shan kun iyo shan boqol oo debdemisa ayaa weli isku dayaya inay xakameeyaan dabka
saraakiisha gobolka bunjaab ee dalka indiya ayaa xaqiijiyey dhimashada saddex ruux oo rayid ah kadib markii ay rag hubaysan ay bam ku tuureen macbad ku yaala magaalada amritsar ee dalka indiya goobjoogayaal ayaa u sheegay wargeyska hindustan times in kooxaha weerarka geystay ay qori caaraddii ku galeen xarun ay leeyihiin dadka aaminsan madhabka nirinkari ee diinta hinduuga kadibna ay ku tuureen bamgacmeed weerarkaasi ayaa sidoo kale waxaa ku dhaawacmay in ka badan toban ruux sida ay saraakiishu xaqiijiyeen ma jirto cid sheegatay mas-uuliyadda qaraxa ka dhacay magaalada amritsar ee dalka indiya
duhur wanaagsan dhegeystayaal meel kasta oad naga maqlaysaan waa axaad sideed iyo tobanka bisha nofembar sanadka laba kun sideed iyo toban idaacaddan waxaa idinla socodsiinaya cabdulqaadir maxamed mursal iyo anigoo xaashi ibraahim waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka hibada iyo hal abuurka oo magaalada boorame kusoo diyaariyey wariyaha v o a haashim sheekh cumar good
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka hibada iyo hal abuurka ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo maalin walba oo xada aad hadahan oo kale ka dhagaysataan barnaamijka dhallinyarada maanta ee idaacadda duhurnimo barnaamijkeenna hibada iyo hal abuurka ee maanta oo idinkaga imanaya magaalada boorama waxaynu ku soo qaadan doonaa dhallinyarada oo la baro xirfadaha kala duwan waxaa ka soo dhex baxa dhallinyarada hibada iyo hal abuurka leh kuwaas oo guula ka gaadha xirfadaha shaqo ee lagu tababaro mawduuca barnaamijkeenna oo arrimahaasi ku saabsan waxaa marti inoogu ah siyaad cumar cali agaasimaha hay-adda ururka dhallinyarada ee ayodha iyo madaxa tababarada xirfadaha dhallinyarada ee ururka ayodha maxamed aadan ibraahim ugu horeyn siyaad cumar cali ayaan wax ka weydiinaynaa dhallinyarada oo la baro xirfadaha kala duwan ma ka soo dhex bixi karaan dhallinyarada hibada iyo hal abuur kale guulla ma ka gaadhi karaan xirfadaha la baro magacaygu waa siyaad cumar cali agaasimaha fulinta ee ururka wadaniga ayoodha oo ka howlgala gobolada somalilan intooda badan bayskiisuna uu yahay magaalada boorama gobolka awdal haashim sheekh cumar aad baad umahadsan tahay wariye sare runtii su-aasha haddaan toos ka dul taago ha su-aasha haddaan dul istaago dhalinyarada marka xirfado kala duwan la baro sida dhalinyarada aqoonta kale marka ku takhasusaan takhasusaad gaara u yeeshaan ayaa dhalinyarada kala duwan ee fursada weeday inay waxbartaani marka fursadana siino waxbarashada farsamada gacanta ay hibo iyo himilo wiilal iyo gabdhayl kasoo baxaan waxaan tusaale usoo qaadan karayaa toban sano horteed inamadii aan barnay wastaadnimada inay u suurto gashay inay naftoodii markay dabooleen ay qoysaskoodii taageereen ay noqdaan ka gudbaan wastaadnimooda ay noqdaan waxaa la yidhahda hidmasin ama waa ninka mas-uulka ka ah guryaha marka la dhisayo intay tii kasii gudbeen ay noqdeen qadaraas qaatayaal intay tii kasii gudbeen isla xaruntii wax lagu baraya macalimiin ka noqdaan markaa jaranjarada toban sano gudaheed qofka wastaad noqday muddo ku shaqaystay naftiisii dabaray qoys samaystay reerkoodii taageeray qandaraas qaata noqday isla macalin xaruntii ka noqday marka waxaan garan karayaa yani hibo iyo himilo inamada iyo gabdhuhu bayna leeyihiin gabdhaha gabdhaha markii hore u suurtoobeedeen waxbartaan ee xaafadaha iska joogay ama aan barno dawaar oo laydhaha taylorin ama cunto karin oo kafashinada layidhahdo ama biy tusaaloono qaabka naqshadaha gabdhaha roostaha loo qurxiya noqoto himiladii ay lahaayeen gabdhihii loo furay meheradaha ee la caawiyey ee wax la baray oo ganacsigii halkii hoose ka bilaabeen uu u noqday himilo ina ganacsigoodii sii ballaadhiyaan halkii koobnayda ka bilaabeen sii ballaadhiyey qaarkood saddex laba meherdood ay kuleeyiin magaadii hagbad bay galayaan gabdhihii marka ila ganacsi inantii markii hore la baray uun cunto karinta ama dawaarku inay gabadh ganacsato oo ballaadhan noqoto ay haween fara badan kusoo jiita sektarkii dhanka kale marka laga imaada farsamada gacanta waxaa dhaca duruufo kala duwan baa gobolka ka jira ama abaaraha jira dhallinyaradii xoolaha lahayd ee xoolihii ka dhammaadeen oo badda intaa la eegay xeeligeeda ku gaajoonayay oo beriga hadday ku noolaayeen la baray himilada loogu noolaan kara badda imiga tababaradaasi iyo xirfadahaasi aad tilmaantay inaad muddo toban sana aad tababarayseen dhallinyarada waxaa jira sida adiguba aad tilmaantay dhallinyaro badan oo hibe iyo hal abuur leh oo kasii faa'iidaystay wixii aad barteen maantana gaadhay heer ay qandaraasyo qaataan mas leedahay mashaariicda noocaasi dhallinyarada hibada iyo hal abuur kale ee awood u weyday inay waxbarashadooda ay sii wataan xirfadaha noocaasi way anfici karaan dhallinyaradaasi hibada iyo halabuur kale aad iyo aad aad buu anfacayaan runtii dhallinyarteena iskuullada ama jaamacadaha ka baxda marka xirfado kala duwan la baro oo intooda badan tiorotikaal ah farsamada gacantu waaba sector muhiima haddii guryo la dhisayo haddii biyo la gelinayo haddii leer la gelinayo nolosha magaalooyinka somalilan ama soomaaliyaba hadda ka socotaa dhismuhu uu badan yahay waana loo baahan yahay dad dhallinyara oo iskiilkaa leh dhalinyar fara badan oo xitaa waxaa jira iyagoo jaamacadaha dhameeya naga soo codsado ay dhahdaa waxbarashadii jaamacadda waxaa laga yaabaa maadaama kambaniya aynaan haysan investment badan uuna jirin waar waxaa nooga fududba anagoo gelika dambe aad farsamada gacantana bartaan marka way kasoo baxayaan in la isbarbar wado waxbarashada formalka ah iyo tan kale vocational skillsku waa muhiim meel kastoo la tagaba farsamo lagaa maarmaayo way kasoo dhex baxeen wiilal iyo gabdho fara badan yani tobanka saneen tusaale usoo qaatay waa inamada ugu dambeeyana tusaale usoo qaatay laakiin hawshan waxaan wadnay ilaa labadii kun iyo lixdii ayaan wadnay bilowgeedii hay-ada kala duwan baan kala soo shaqaynay hadda ilaa dhalinyar wiilal iyo gabdho gaaraya ku dhawaad laba kun oo wiil iyo gabdho ayaa intaan taabarnay qaarkood jabuuti way shaqa tageen qaar jijiga way shaqa tageen marka way kasoo baxayaan dhanka kale maaha farsamada gacanta iyo waxbarashada kalowne waxaa jirta dhalinyaro hibo u leh isboortiga waxaan tusaale usoo qaataa kulan baanu qaban jirnay ama tartan la odhan jiray awdal row race oo toban kilomitr aha inamadii kasoo dhex baxay waxaa kamid a orodyahanka caanka ah ee hadda reer jabuuti ayaan lo suleymaan dhallinyaradii ka faa'iidaysatay tartanka marka waxaan tusaale usoo qaadanaa hibada ku jirta dhallinyaradu hadday tahay ku maskaxeed oo qalin hadday tahay ku farsamo gamceed iyo hadday tahay ku kale physical sport hibada ku qarsoon dhallinyarada waxaa jirta dhallinyaro wiilal gabdha fara badan oo qorayaala qaar jecel ma garanaysaa inay abwaano noqdaan qaar fanaanino marka kala duwanaanshaha bontashaalitiga ilaahay biniaadanka siiyey meelaha kala duwan uu ku jiro in laga soo saara waa muhiim waxaan ku faraxsanahay howlahan muddada aan wadnay inay baaralal noqoto oon markaa la xidhiidhino hawshii dhowaan madaxweynaha somalilan muuse bixi cabdi yani qorshahan la yidhaahdo shaqo qaran u magacaabay agaasimaha cusub inaan isku xidhiidhino oo markaa xitaa waxaa dhici jirtay waayadii hore wiilasha ama gabdhaha ciidanka ah hadday yihiin blace ama asluub yihiin ama military in xirfadan farsamada gacanta gelika dambe la baro si dadkan wadanka joogaya xitaa kuwa shaqeeya ay u noqdaan dad iska leh marka hibo dhalinyar weylale gabdha mihiinada hiboolihi waa daf wayna kasoo dhex baxayaan wayna kasoo dhex bixi doonaan insha allah waxaan rabnaa inaan sii labanlaabna hadduu ilaadhaha madaxa tababarada xirfadaha dhalinyarada ee ayoodha maxamed aadil ibraahim oo barnaamijkeenan inoogu martiya hibada iyo halabuurka maxamed eh, sida agaasimuhuba tilmaamay wuxuu tilmaamay in dhalinyaro badan oo xataa jaamacadaha ka soo baxay aada u daneeyaan inay bartaan xirfadaha gacanta Eh, taasoo ay ku kabayaan aqoontoodii ay ka barteen jaamacadaha inagoo ka hadlayna barnaamijkeenan hibada iyo halabuurka adiguna aad tahay madaxii tababarada ee ururka ee ayoodha ee dhalinyarada ah maku soo mareen weli dhalinyarada jaamacadaha qaar hibe iyo hal abuur leh oo horumar ka gaadhay waxyaabihii aad ku tababarteen ee xirfadaha ahaa ee kala duwanaa mahadsan tahay weliye eh, haashim sheekh cumar good Eh, runtii sida uu sheegay agaasimuhu in hibooyin fara badan bay dhallinyaradu leeyihiin way jiraan dhallinyaro fara badan baana soo martaa iyaga oo jaamacadihii ama dugsiyadii sare soo dhameeyey oo aan shaqo hayn waxay u baahdaan in la kobciyo xirfadda tusaale ahaan kuwa jaamacadaha oo kale inta badan waxaan ka caawin jirnay inaan qaabkii ay shaqo u raadsan lahaayeen aan barno sida siifiyada loo qoro sida loo ablay gareeyo ama loo codsado een, meelaha shaqada oo nidaamino aqoontoodan dihin ee maskaxda ay ku hayaan sidii ay practical work ay xafiiskii shaqadii ka socoto aan qaarkood u yeedhno oy arkaan in xafiiska sida looga shaqeeyo hadday noqoto filing systemka xafiisyada gudahooga oo gabdhaha iyo badanaa aan ku taabarna hadday noqoto sida een, office managementka iyo combyuutarada oo aan ku tababarno xafiiska kuwaasi markaa muddo yaroo kooban ayuu qofkii kula joogayaa saddex bilood ama afar bilood ayuu xafiiskii baranayaa environment eh, wuxuu fursad u helayaa inuu ka helo xafiiskii meel uu ku nafiso oo uu ka xitaa shaqooyinka soo baxa ee lasoo cayeysiiyey soomaali job oo kale lagu soo cayeysiiyo uu ka dhex eh, dalbado kadibna qaarkood ay sidaas ku s- ku shaqo tagaan waxaa kaloona soo marta oo inta badan aan intaan ku guda jiray ilaa labadii kun iyo lixdii waxaan qaybta farsamada gacanta iyo een, eh, la yidhaahdo non formal education oo inta badan dadka aan helin waxbarasho toosihi waxay raadiyaan xirfad deg deg way ku shaqaystaan wadankeenu maadaama uu dumay oo burburkii dabadii waxa weeyaan waxa uu dumay wuxuu u baahan yahay dibudhis dibudhiskaasi ma jiraan dad xirfadyahana ah oo instituushonadii farsamada gacan soomaaliya oo dhan laba dugsi ayaa waqooyiga ku yaalay iyo mid xamar ah oo farsamada gacanta institute ah kuwiina intay badnayd may shaqayn jirin marka meelahan yaree vocational training skillska sida xaruntan aan ayoodho ka aasaasnay waxay noqotay meel een, suurto gelisa in awal waxa la yaqaano nin nijaara oo si traditionala u sameeya inankiiyo dugsi sare kasoo baxay oona waxba hayn ayaa waxaa la barayaa wixii uu dugsigiisii ku bartay sida misharmanki cabiraadihii inuu inuu barto si cilmiya waxaa loo barayaa dhisaankii qalabka qaarkood waxay samaystaan marka tababarka ay helaan ee qalab la siiyo waxay furtaan intay afar qof isku tegaan ayay furtaan meel yaroo fernisha- fernijar ah ama lagu sameeyo kuraasta maadaama ay kobacii magaalada dhalinyarada hibada ay hal abuur kale halkaa ma kasoo dhex baxaanoo ma ku aragtay qaar wixii aad barteen wax ka sii fiican sii sameeyey oo horumar ka gaadhay haa tusaale ahaan waxaan kuu soo qaadi karaa dhowr qof ee, ama way badan yihiin waxaa jira badidooda horta qofkan ku- marka horeba kusoo doonanaya xirfadda farsamada gacanta ama ustaad ha ahaado ama nijaaris ha ahaato ama balambal guryaha kuwa geliya ama dabka ha noqdaane waa qof marka horeba taylandkiisa xirfadani ay ku abuurnayd hibadiisa oo u tababarnaaba inuu waxaa ka shaqshaqeeya markuu xaafadooda joogaya ama laydh yaroo go-ay xidha ama baambadoo jabtay sameeya hadday baabuur lahaayeen baabuurka aabihii ou hagaajiya oo farsamadii gacanta dadka wax ka qabtaa kuwaas markay yimaadaan waxay noqdaan kuwa iyagu hirgel hirgeliya een, ma garanaysaa ka midha dhaliya een, ho- muxuu ahaa hibadooda waxayna markaa samaystaan kuwaasi horumar waaray ka gaadhaan iyagaa marka dambe noqda kuwo kule workshopyo ama meel xarun een, qaar samaysta meeshan lagu sameeyo jaajuurada qaar samaysta meesha lagu sameeyo farnijarkan kuu sheegay qaar kale oo u shaqeeya iminka shirkadaha leydhka ee labada shirkadood ee waaweyn dhinaca gabdhahoo kale tusaale ahaan markaan eegno waxaa jira waxaa jira gabdho fara badan oo iyaguna saasoo kale ah oo tusaale ahaan waxay ku iibin jireen cuntooyinka yaryar macmacaankaoo kale kuwiibaa waxaa la baray markay xarunta yimaadeen sida waxa ay samaynayaan loo sii kobcin lahaayoo si cilmiyaysan ayaa loogu dhigay kadibna waxaa la siiyey qalab shoolado mashiinkii lagu ridqayay qaboojiye fursadaasi waxay gabdhihii ku abuurtay inay ganacsiyo yaryar oo ku yaala magaalada meelaha ugu muhiimsan ay maanta qaarkood ku leeyihiin oo qofkiiba ay shan ama afar kale usii shaqayso oo gabdhihiia siyaad cumar cali oo isna barnaamijka inagala qayb qaadanaya agaasime waxaa jira tababaro aada siisaan dhallinyarada sida adiguba aad tilmaantay ku caydhoobay abaarihii ama duufaanadii ka dhacay gobolka hawdal oo kale dhallinyaradaasi waxay u badan yihiin dad reermiyi xoolo dhaqataa haddana waxaad ku tababartaan inay kalluumaystaan oo kalluumaysiga ay bartaan iyadoo hay-ado ay idinka caawinayaan dhallinyarada ama ku aragtay qaar hibeleh oo wixii aada barayseen ee ku saabsanaa dhinaca kalluumaysiga iyo jillaabashada mallayga tababarkaasi uu anfacayo oo ay ka faa'iidaysanayaan una leeyihiin hibe iyo hal abuur ay waxaa ku qaban karaan ma ka aragteen tababarkaa markaad siinayseen haashim aad baad umahadsan tahay haa walaalo waan ka aragnay waxay ku odhanayaan markii hore badda dusheeda waan deganayn waxaan u haysanay dadka kalluunka halkaa ku jira lasoo baxay inay ceedhoobayaan maanta laakiin waxaan ogaanay baddu inayna lahayn abaar waxay idhahdeen waana sheega ugu fudud waxay dhan geela ama xoolahaan dhaqan jirnay dhibaato badan baa nagala kulmaysay neefku isagoo yar ilaa intuu ka weynaanayo yacni borosas badan iyo dhibaato badan baan kulmi ku jirnay mar biyo aan u doonno maraan moogtahay oodno maraan xayawaan ka celino maraan cawsu raadino maanta waxay idhahdeen wixii aan muddo badan kusoo dhaqmayna wax ka fudud ayaanu helay himiladoodiina waxay dhahdeen intii geela aan dhaqanaynay ama xoolaha kale aan dhaqanaynay haddii aan baddan wax ka oqoon lahayn waan najixi lahayn bay dhahen waxay dhahdeen hadda dhallinyaradii lughaya iyo saylacan ka tababarnay waxaa farxada kalluunkii intay soo saareen ay magaaladii gaadhsiiyeen ay magaalooyinkii kale dariska laha ilaa garbada dare soo gaadhsiiyaan mustaqbalkana waxaa ka dhiman markay helaan waxay ku hamiyayaan dhallinyaradii afar bilood horteedan waxba ku oqoon faa'iidada kalluunkaasi leeyahay waxay ku hamiyayaan siday magaalooyinka weerar somalilan waxu soo gaarsiin lahayeen markay magaalooyinka somalilan dhaafaan sidii ay xitaa ilaa etoobiya wadamada dariska waxu gaarsiin lahayeen marka halabuurkii yacni sectorkan ama resourcekan meesha ku jira intooda badani maba oqoonba faa'iidadu leeyahay marka maanta waxay noo iftiimay in dhalinyaro fara badan lagu jihayn doono waana noo soo baxday waxaana filayaa indhihiin aad ku arki doontaan ama dhegin aad ku maqli doontaan iyagoo life iniigu warramaya way noo soo baxeen waxay ku leeyihin intaan beriga muddo badan ka shaqeynay haddaan badda garan lahayn noloshoodu intan way dhaami lahayd bay dhahan xitaa hadda waxay u adfokeed garayaan ama ay ku waaniyaan dhalinyaradii kale ee baadiha ku hadhnayd iyadoo abaara dhaceen iyadoo duufaana dhaceen in khayraadkan badda iyo taabirkeeda ka faa'idaystaan marka waan ku aragnay wayna jiraan kuwo kaloo fara badanoo weli fursadda naga sugayana way jiraan marka agaasime ururada dhalinyaradu sida ururkiinan ayoodha oo kale siduu kor ugu soo qaadi karaa dhallinyarada hibada iyo halabuur kale waa su-aal wanaagsan muddoba haddaan mashruuc haynay iyo haddaan haninba waan ka shaqaynaynay annagoo markaa la kaashanayna hay-adaha kala duwan iyo wadamada danaynaya dadka in halka ay joogaan wax looga qabto sida hay-adan maraykanka ee u s a d f united state african development foundation annagoo kaashanayna bartinariska iyo donariska iyo somaliland iyo communityga hadday guda joogaan iyo hadday dibad joogaanba waxaan uga soo qaadi karnaa annagu xirfadii baan haynaa expertiskii ama aqoontii baahida dhalinyarta lagu daboolaya baan haynaa ognahay dhalinyaradii u baahnayd in la jahayna way joogaan marka imkaaniyaadka aan u baahannahay yani wixii sabortifa ama taageeraah si wiilashan iyo gabdhahan u gaadhsiino waxay rabaan shaqaduna ay sideeda u dhaqdhaaqdo annagoo kaashanayna markaa hay-adaha kala duwan ee nala shaqeeya iyo dowladda iyo communitigaba waxaan u gaadhsiinaynaa inaan gruub kastaba ama qof kastoo noo yimaadaaba himiladiisu ama hamigiisu waxa uu yahay yacni natural talent uu leeyahay inaan gaadhsiino waxay noogu suurtogalaysaa inaan sii ballaadhina xarunta ma rabnaa aan xarumahan iyo hawshana wadno gaadhsiino deegaanada xeebta aan u dhaadhicno aan ku dadaalo kolba tamarteedu intayna gaadhsiiso inaan xitaa kuwa beeralayda waxaa jira deegaano fara badan oo baki ilaa ruqi ilaa deegaanada dhalinyartii beeralaydahay ay beeri ka baabeenba waxay kuleeyihin farsamada gacanta noogu dara sidaan kaash karob yani dhulka yara durduradu socdaan beertii weyneed markaa naga baabaaday qaar xoola dhaqataa waxay kuleeyihiin yani xoolahan ma naqaano neefkii noo dhalayay hadduu xanuunsado yani calaamadi loo garanay marka halbowlayaasha dhaqaalaha ummadda ku tiirsan tahay waa xoolaha iyo beeraha iyo baddii berrigii in fara badan baan dhalinyartii ka shaqaynaynay marka inaan sektarada qaydhiin aan u daadegno aanan iskaashano downariska iyo dowladda iyo shacbigaba marka qorshahaasaan rajeynayna inaan ku gaadhsiinoon dhalinyar farabadan kusoo saarna adduunada madaxa tababarada xirfadaha ee ururka ayodha maxamed aadan ibraahin haddaan dib ugu soo laabto ee su-aasha ugu dambeysaan ku weydiinaya waxa weeye xirfadahaasi inta badan aad ku tababaraysaan dhallinyarada dhinac walba ha ahaatee sees leedahay way uga faa'iidaysan karaan dhallinyarada hibada iyo halabuur kale ee dhegaysanaya maanta barnaamijkan aada martida noogu tihiin adiga iyo agaasimaha ururka waad mahadsan tahay runtii waxaan usoo jeedin lahaa dhallinyarada in aanay adduunyada ma jirto meel qofku uu hal xirfad yaqaano kuwa ugu yar haddaad aragto eshiyada jinaha iyo jabaan iyo waxaasoo dhan qofku waa nijaar waa wastaad kabahu tolaa dharku toshaa qofkiibaa intaasoo qofa innagana dhibaatadayna haysata waxa weya albaabkii suuliga hadduu kaa jabo dhagax baad ku tiirinaysa waa saaqidnimo halka ugu hooseysa marka xirfadaha inaynu yasno oo dhaqanka yasidda ah ee iskuulka inanka tegaya inuu ka wanaagsan yahay kan xarunta tababarkee nijaarista tegaya inayna dhallinyaradu isku arag oo ay u arkaan sharafta iyo karaamadu inuu qofku wax qabsado gacmihiisana ku ceelbaxo marka tuuluu helo qalabuu helo si cilmiya wax u barto wadankeenu uu dihin yahay buurihii oo dhan baa yaalla waxay u baahan tahay in dhulkaa laga shaqeeyo intaas waxaynu kusoo gunaanadaynaa barnaamijkeenii hibada iyo halabuurka oo maanta idinkaga imanayay magaalada bowrama martina ay noogu ahaayeen agaasimaha hay-adda ururka dhallinyarada ee ayodha siyaad cumar cali iyo madaxa tababarada xirfadaha dhallinyarada ee ururka ayodha maxamed aadan ibraahim waxaan barnaamijka idinka soo diyaariyey magaalada bowrama anigoo ah haashim sheekh cumar good tan iyo kulantideenna dambe waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo
haashim sheekh cumar good ayaa nala socodsiinayay barnaamijka hibada iyo halabuurka ee barnaamijka dhalinyarada maanta halkuu idinkaga imaanayana waa laanta afka soomaaliga v o a oo si toosa aad ugala socotaan magaalada washington haatanna hees dabacsan oo aan filayo inaad dhammaantiin ka wada heli doontaan ayaan idiin soo gudbin doonaa hase ahaatee intaanaan heesta u gudbin cabdulqaadir maxamed marsal oo stuudiyaha la fadhiya bal hanu xusuusiyo qaar ka mid ah qodobadii ugu waaweynaa ama cayaarihii ugu dambeeyey ee la ciyaaray afartan saaci ugu dambeeyey cabdulqaadir mahadsanid casha haddii aan ku horumarno waxaa la ciyaaray kulamo ka tirsan koobka uefa nations league ee yurub oo ay ka qeybgelayaan tartamada xulalka wadamada yurub xulka italy iyo burtuqal oo wada ciyaaray ciyaarta ugu kulul ee shalay dhacday ayaa waxa ay isla dhaaf waayeen barbaro eber iyo eber ah italy sanadkan waxaa loo diiwaangeliyey barbarihii ugu tirada badnaa waxaana hogaamiyey roberto mancini waxa ay ku wada jiraan burtuqal iyo italy gruubka saddexaad sidoo kale waxaa wada ciyaaray turkiya sweden sweden ayaa hal iyo eber ku badisay oo turkiga waa la garaacay waxaana la joogay sweden ayaa marti ahayd waxaa kaloo wada ciyaaray albania iyo scotland afar iyo eber scotland ayaa ku badisay serbia montenegro waxa ay labiiyo hal ku garaacday anirahdee serbia waxa ay labiiyo hal ku garaacday xulka montenegro kulamo kale oo isla ka tirsan koobkaasi ayaa maanta la ciyaaraya waxaa wada ciyaaraya ciyaarta maanta xiliga switzerland iyo belgiumka ayaa wada ciyaari doona sidoo kale england waxa ay martigelinaysaa croatia waana ciyaarta ugu adag ee la wada sugayo waqooyiga ireland waxa ay la ciyaareysaa australia sidaas ayay kulamada maanta ahaan doonaan dhinaca kale ciyaaraha n b a da dalka mareykankana kulamo ka tirsan ayaa shalay la ciyaaray kooxda jas waxa ay ka badisay kooxda celtics ama boston ciyaar ka dhacday isla jas waxaana ay jas kaga adkaatay kooxda boston sagaashan iyo sideed iyo siddeetan iyo lix toronto waxa ay garaacday kooxda chicago oo iyadana ay kaga badisay boqol labaatan iyo laba iyo siddeetan iyo saddex sacramento kings waxa ay garaacday aan irahde waxaa ka badiyey rocketis oo boqol soddon iyo laba dhibcood la timid kingsna waxa ay la timid boqol laba iyo toban kooxda kale ee warriors ee difaacanaysa horyaalnimada n b a dana guuldarro kale ayaa ku dhacday toddobaadkan gudihiisa waxaana ka badisay kooxda maverkis boqol laba iyo toban ayaa lagu garaacay waxayna la timid boqol iyo sagaal oo saddex dhibcood ayaa looga badiyey kooxda kale ee waxaa maanta wada ciyaari doona kooxaha kale ah kings ayaa waxa ay martigelinaysaa kooxda aanirahde nix ayaa waxa ay martigelinaysaa kooxda magic l a lacrisna waxa ay la ciyaareysaa miami heat xubinteenii ciyaarahan waa naga intaa
aad ayaad umahadsantahay cabdulqaadir weli waxaad la socotaan laanta afka soomaaliga v o a barnaamijka dhallinyarada maanta haatanna waa heesta buur baa kugu gudbane miyaad soo gudbi kartaa codadka maryan mursal ciise iyo cumar dhul cali
sidu ii barkaday hurdo kama bugto barrinsayo waygu baahaye cadaanku bukaa may bugsiin kartaa cadaanku bukaa may bugsiin kartaa burba kugu gudbane miyaad soo bixi kartaa
heestaasi birbaa kugu gudbanay ayaa u dambaysay idaacaddeenna duhurnimo oo ay idinla socodsiinayeen anigoo ah cabdulqaadir maxamed mursal samakaab iyo caashi ibraahim aadan iyo bashiir abikar cabdulaahi taniyintii idaacaddan oo kale aanu kuga kulmi doonno waxaanu idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo
nabsi igu bataa buuliga dhisto siduu yay birdanaad bahdi iga jare nabsi igu bataa buuliga dhisto siduu yay birdanaad bahdi iga jare inta lay buddhegin inta lay buddhigin may bogsiin kartaaurba kugu gudbane